malan aad baad umahadsan tahay waa su-aal muhiim ah barnaamijka kismaayo ka dhacay anagu axmed madoobe iyo raaskambroni maamul uma aqoonsanin waa urur jiro oo soo dagaalamay dalka ku sugan qaabka kismaayo hadda raggii tagay ay wax u sameeyeen waxa weeye dhibaatadii kismaayo ka dhacday in lasoo labalaabo arrin u muuqato weeye sababtuna waxa weeye kismaayo waxaa isku qabsaday laba qof oo mas-uuliyiin ah mas-uuliyiintiina nin baa maaragtay banaanka loo saaray oo ciidamo ajnabi ah la dagaalameen haddii xal iyo nabad iyo maaragtay in ummadii laisku soo jiiyo la doonayo waxay ahaan lahayd in mas-uuliyiintaas lawada hadashiyo markii iyagu ay heshiiyaanna ummadii goboladan u dhaartay in haddana qaabkii ay wax isula samaysanayaan haddana lagala tashto markaas kadib ayay imaan lahayd oo dib u heshiisiin la helo oo wax lagu heshiiyo wax halkaa ummadda mustaqbalkeeda looga tashinayo in markaas laisugu yimaado laakiin haddii qolo gaara inta lala shiro hadallada hadda aan maqlaynay oo wasiir ku-xigeenka ninka ka hadlahayay oo uu hanjabayo lahaa ciddii go-aanka annagu aan qaadanay ka hor timaado tallaabo ayaa laga qaadaya arrimahaas oo dhan waxay u eg tahay in xasaasiyad horlah iyo dagaal horlah la cilaaminayo laakiin ma ahan wax dib u heshiisiin aho ummadda soomaaliyeed oo goboladan dego wax xal u keenay ma aha arrintaasna waxa weeye waxaan leenahay mas-uuliyiinta dawladda kamid oo halkaas tagay oo ra-iisul wasaaraha uu horeeyo arrin ay ku khaldameen oo ummadda ay isaga hor keenin weeye in laga fiirsado oo dib looga fiirsado arrintaas dhibaato horleh aan la abuurin baana anagu waxaan leenahay muhim inay tahay oo ummadda lagu badbaadin karo dib u heshiin si loo sameeyo dhammaan mas-uuliyiinta gobolkan ku sugan maamulka gobolka guddoomiyaha gobolka iyo heer gobol iyo heer degmaba iyo ahlusunna waljamaaca mas-uuliyiinteeda meel walba ay joogaan barnaamijkaas waa wada qabnaa in ummadda soomaaliyeed aan la isku laynin dagaal horleh iyo dhibaato horleh oo dhacdo haddaan loo horseedin taas baan anagu maaragtay wada qabnaa qaabka hadda ay wax u socdaanna waxa weye waxaan u aragnaa in dab la isku diraye wax xal iyo wax nabad aysan keenaynin ra-iisul wasaaraha wax ra'yo oo naga soo weydiin ma jirto xiriir waan la samaynay dadka la socdo in barnaamijkaas qaabka hadda lagu gelayo qaabka bedel loo galo dad fara badan oo xaqiiqatan meel walba oo goboladan ka dhashay oo khaarij iyo daakhilba kala soo hadlayo arrimahaas inuu wax ka bedelana way jiraan arrimahaas marka waa uu ka dhaga adeegay wuxuuna maaragtay doortay in labadii jaanib oo halkaas isku haysay jaanib ka mid ah uu maaragtay xulfo la samaysto arrintaasna marka waxaan u aragnaa inaysan ahayn arrin ummadda soomaaliyeed mustaqbalkeeda iyo iyo horumarkeeda lagu gaarayo ee waxaan u aragnaa arrin dhibaato soo jiidayso shirkaas mawqifka anaga nooga aadan waxa weeye qaabka hadda uu ku socdo wax anagu aan taageerayn ma aha waa wax dhibaato iyo ummadda soomaaliyeed kala geenayo wey ummadda soomaaliyeed haddii la rabo in ay isu tagaan in dib u heshiisiin loo sameeyo la wada hadashiyo wax hal nin uu dhabarka ku wato oo keligiis uu iska wato inta lasoo reebo ummadda masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda in iyaga dhexdooda lasoo dhigo markaas wixii ay ka heshiiyaan oo ay ku midoobaan markaas ayaa maaragtay waxay noqonaysaa wax laisku raacsan yahay iyo nidaam guud oo ummadda u wada dhexeeya ayaa markaa la heli karaa